magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa laga soo warinayaa in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ay dhibaatooyin kala duwan ka geysteen magaaladaas dadka ku dhaqan beledweyne ayaa waxa ay sheegayaan in ciidanku ay burburiyeen xarumo ganacsi oo ku yaala magaaladaas ayna arrintaasi ka dambeeyaan rag mas-uuliyiin ah waxa ay intaasi ku dareen inay geysteen xadgudubyo kale oo ay ka mid yihiin dirdil iyo in hantida dadka ay burburiyaan ciidankii shacabkii shan hoomeeya hadda muraayadaha ka jajaban laba maqaayadoo iidhi wada dad masaakiin ay lahaayeenoo agoone baasidee laga daddaadi taliya baakaay iyo abo hebel caddaan naagiyay ku tunteen waadii jirjirbiini waa budaheen shacabka marka haddii la didiyo oo duurka la kala geliyo oo mid faniino mid axbad lagu riday mid qora caashi laga geliyo mid buushkii laga dumiye noqdaan dhibaa jira buushkayga waad dumiyeen askartaa iga dumisay bashiir caddaani baa kaahay bashiir caddaani shalay raashinkoo ku jira iga kortegi waayey oo nafta iigu sheegtay shaloo dhan baakaa iga dumiyey bashiir caddaani haddii nimankaa la sheegaho oo laleehay baakaa iyo hebel caddaani laleeyahay hadday ayagu wataanna dawladdu ha maqasho inay ku soo duuleen shacabka shaarka milatarina ay gashan yihiin ma ahan markii ugu horeysay oo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ay dhibaatooyin nuucan ah ay kula kacaan bulshada rayidka ah ee ku dhaqan goobaha ay ka taliso dowladda federaalka marar badan ayay tacadiyaad kala duwan u geysteen bulshada ku dhaqan muqdisho iyo magaalooyin kale halka dhulka ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dadku hoos harsanayaan ku dhaqanka shareecada islaamka taas oo ay amni iyo cadaalad ay ku heleen haddii wax khilaaf ah ay soo kala galaanna lagu xaliyo kitaabka allah subxaanahu wa tacaala